Deegaanka Hadado ayaa waxaa maanta laga bilaabay qaliinka indhaha oo bilaash ah kaasoo uu maalgelinayo xildhibaanka galbeedka ismaamulka Wajeer saddex boqol oo qofood oo aragga dhibaato ka qabay qaarkoodna sanado badan aragga aan waxba ka arkin ayaa indho qalin loogu sameynayaa magaalada Hadado ee galbeedka ismaamulka Wajeer dadkan oo ka soo jeedo qoysas danyar ah oo aanan awoodin waxay aragga isaga daaweeyaan ayaa qaarkooda qalin loo sameeyey halka kuwo kalena daawooyin bilaasha ay heleen mudanaha galbeedka ismaamulka wajeer ayaa ka warbixiyey barnaamijkani uu bulshada u keenay asalaamu calaykum halkan maanta waxaan u joognaa arrin aan wax badan ka hadalnay oo ah kambi oo loogu tiragalay in medical camp oo loogu tiragalay in indhaha lagu daaweeyo oo xafiiskayga iyo xafiiska mik institute ka socota waxaan rabaa inaan horta u mahad celiya dhakhtariinta maanta halkan imaaday oo nairobi ka imaado laba iyo tobanka ah oo shaqadan u imaaday hadda ka hor ma dhicin shaqo noocaana in laga qabta dhulkan hadda aan joogno oo north eastern khaasatan wajeer west waa fursaddii ugu horreysay fursaddan waxaa waaya dadka indhaha ay xanuunaya inaan indhaha laga daaweeya waa number one waa la fiirini indhaha la fiirinayo waa la baari qofku wuxuu u jirin yahay indhaha muxuu ugu jirin yahay ma daawo ay rabaan indhaha ma kiyo ay u baahan yihiin mise qalitaan intaba dhakhtariinta inay sameeyaan halkan ku sameeyaanay ballantii ay tahay afar beri markii afartaas la hagaajiya oo dadkii la daaweeyo qofkii u baahan kiyo la siiya qofkii daawo u baahanna la siiya qofkii u baahanna qalitaan la qala kadib dhakhtariinta shaqadooda waa dhammaatay waxaan rabaa reewajeer west inay fursadda maanta halkan loo imaada ay ka faa'iidaystaan fursaddan fursad wakhti kasta soo maraysa ma aha waa fursaddii ugu horreyso halkan ay maaragtii nooga imaaday oo dhakhtariintan ay shaqo fiican ka qabatay shaqadii iida ahaydna aan aad uga faa'iidaysanna afartan beri qof kasta oo indhaha ka xanuunsan oo reewajaar weste aas ka faa'iidaysta dhanka kale dhakhaatiirta fulinayaan qaliinka ayaa dhankooda sheegay tirada ay doonayaan inay qaliinka fuliyaan Today we are here to conduct an eye camp, surgical eye camp, that we are targeting 300 patients in less than four days. And our target region mainly is the arid areas, including Wajia, Moyale, Marsabit, and Turkana.
ugu dambayntiina qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay barnaamijka indhaqalinka ee bilaashka ah ayaa u mahad celiyey mudanaha galbeedka ismaamulka wajeer ilaahay ayaan u mahad celina waxaan kaloo mahad u celinaa ninkii waxaan noo keenay biigi aan u mahad celinaa markaan waxaa kaloo inka codsana ishaan waaba liiga fiiqaa moogta midaan in daawo liiga siiyo walxaa igu wareegana intaas anigana mahad aan kuugu celinaa israaci magacaaga iyo da'daada maxamed cali suufiyaa la yidhaahdo da'daada Ah, da'dii toddobaatan iyo saddex arag laba sana aan la- aan lahay toddobaatan siddeetan iyo saddexan jira sax Ah, xanuun ku waaye xanuun ha waa cunaya uurkay haddana sideeda uurkeeda waa xaga cuna Ah, meeshan meeshan maanta waxaan u imaaday in ilaah lii fiiqi oo bilaash liigu fiiqi aan u imaaday Ah, waxaan u mahadcelinaya ilaahayga aragga ii soo celi mbigi iyo wixii kale oon raacsano intan u mahadcelinaya si kastaba ha noqotee aragga indhaha oo ah xubnaha ugu muhiimsan aadanaha ayaa marka ay dadku da' gaaraan waxaa soo food saara xanuuno oo ay indhaha waxba ka arkaynin qaarkoodana aysan haysanin waxay isbitaal ku aadaan iyadoo maanta bulshada galbeedka ismaamulka wajeerna ay heleen qalin bilaash ah oo dhanka indhaha ah cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer